waa mawaaqifta culimada waaweyn ee ruwaadda ugu a dacwaddu ay qaataan xaraf kuma khilaafaan ataxadaakum inaad mas'ala waaxida oo ay taqriiriyaan oo culimada ay ku khilaafsanad keentaan waan ogahayo maanta waktigan aynu nool lahay berrisi ay noqon ilahay bo laakiin tadawur bay sameeyeen waxoogaa horumara horumarkaasi waa maxay shalayka maalin qofka qaraxa iyo dilalka caalamulislaami waddankeena somaliland na dhaho ka hadla maxay u yaqaaneen nin buushu adeegayda waa khudbadii buush sidaynu hadda aad dhagaysan doontaan ee qaar kamid oo iyagii ay tilmaameen masaajidadooda ay ka yidhaahdeen shalay sidaasay ahaayeen laakiin maanta waxay marayaan oo aan ka maqalnaa iyagoo leh annaasu fi jihaadi tarafani wawasat dadku jihaad waa laba taraf iyo dhexdhexaad maasha allah wasat bay noqdeen iyagu ahlalctisaab maxay yidhahdeen labada taraf qola waxay yidhahdeen habartii dhaqaaqdee midiyaha ma toori lagu dhuftaba waa shahiid iyo waa jihaad bay yidhaahdeen oo waa khaldameen hadda iyagaa shalay sidaa ahaa kii wadada galaba laga yaabo inay odhanayeen waa jihaad shalay iyagaa sidaa ahaa xaqiiqaan marka la sheego marka waxay yidhahdeen qolo waxa weeyaan kii xabad lagu dhuftaba jihaad iyo shahaado ku sheegaya waa khaldan yihin bay yidhahdeen qoladaas waayo waa asxaabtiini kuwa laakiin dee maanta haddaad ka taraajucaysaan way idiin banaanta iyo qolo kale oo jihaadka haddii lasoo lasoo hadal qaadaba diidayo ka boodaya kuwaana iyay uga jeedaan talo salafiyiintay uga jeedaan laakiin waxaynu leenahay kaburat kalimatan takhruju min afwaahim in yaquluuna ila kadiba waxaanu leenahay mar kasta waxaa lagu adimayaa oo lagu hadlayaa aljihaadu maadin ilaa yawmi alqiyaama qofka diidaana waa gaal waayo waa aayaat qur'aaniya waa xadiis nabawiya bal man maata walam yuxadis nafsahu bilgazwi maata calaa shucbatin min annifaaq laakiin waxa isweydiin la waaqaca usoo daadago waar waxa maanta socdaa ma jihaadba taasaa la isweydiinaya calaa kulli xaal iyagu wasab bay imika iska dhigaan yacni hadalkooda markay labadaa daraf salafiyiintana meel dhigaan qoladan kaley maanta iska saareenna dee salay iyagun bay ahaayeen ay meel dhigaan iyagu maanta wasab bay iska dhigaan laakiin waxaynu leenahay waa tatawur imika isku soo kordhay ama waa mawqif cusub weliba u eg inuu yahay mawqif siyaasiya oo markii waxa weeyaan raddigii ku batay ee waxa weeyaan hadalkii ku batay ay is yidhaahdeen allana kama dabaalan karaysaane dhinacuun uga gurguurta mawqifkiinii hore oo musiriina ku noqonina sidaasa ka muuqata laakiin waxaan leenahay xaqiiqa ahaan horta wasadka dhabtiihi waa ahlu sunna waayo shalayna iyagun baa lahaa qaraxyadani waa baatil maantana iyagun baa leh qayda anmula taaka in leeg tamaanaan tanaasulin laakiin idinkaada haydeen kuwii shalayna lahaa marka tabdiiraadka laga hadlo iyo ifsaadka arlada laga wado kuwii lahaa waxa weeyaan khudbad buush idinkay ahayd de markaa miyaa ka taraajucdeen waa inaa iscadaysaan odhaahda ay yidhaahdeen ayi caalim kamay tegin xataa ibnu baas iyo ibnu cuthaymiin fa subxaanaka hada buhtaanun cadiim waxaynu leenahay waa benaaburad weyn waayo waxaan filayaa ayi caaqil inaanu ka markhaati kacayn annakoo ibnu baas ama ibnu cuthaymiin ama culamaau salafiyiin axad kamida kelmad xukme macaad allah inaanu culimada carabkayga ku taagno kamaa huwa sha'nuhum sida iyaga arrinkoodu yahay ay isaga markhaati kacayaan ee aanay iska saxayn waxaan tilmaamayaa marka hadalladaa uu yidhi markaa ku celcelinaya waa daahiro cusub oo soo baxday sidii wax jamaacaadkaba waktigaasoo laga hadlay waxaan si yaroo degdega u yar tilmaamayaa anigoo waktigana waxa weeyaan ku xisaabtamaya bacd alfataawa da waraaqaha ku taalla waxbaan ka isaaraya muqtadafaad yar oon badnayn ayaan ka tilmaamaya oo aqwaasha ay culimadu ka yidhahdeen jamaacaad yani horaa loo soo tilmaamay min xaysu ljumla guud ahaan culimadu waxay jamaacaadka ka yidhaahdeen laakin bisifa khaasa tabliiqa iyo ikhwaanka iyo waxaa labadaa culimadu si gaara ay carabka ugu sii dhuftaan waa laba jamaacod ee caalamiya oo caalamka ka jiro oo yani waasaca ilan xarakadan intixaad iyo ictisaam marka laga hadlayo waa xaraka maxaliya halkay ka unkantayna muqdisho iyo meel aan fogeyn ay tahay yani waa xarakaad iska maxaliya oo wataniya laakiin xarakaadkan kale de waa xarakaad caalamiya oo calaa mustawa alcaalam sidaa daraaddeed ayaa in badan culimadu carabka ay ugu celceliyaan iyagoo tafaruqa jamaacaadka dee tafaruqaa ku jiro oo dhanna ay soo gelayaan calaa kulli xaal waxa weeyaan fataawadani waxaad ka heli kartaan maktabat alaahaar waxa jamciye oo ururiyey wax juhdiya aanu kuma lihi laakiin waxaa jamciyey oo ururiyey jazahum allahu khayran ilahay khayr iyo xasanada ka abaalmariyo maktabada la ydhaha maktabat alfurqan fi limaaraat alcarabiya almutaxida cajlaan alqism alcilmi qaybteeda cilmiga ah ayaa ururisay fataawadii ahlu cilmigu ay ka yidhahdeen jamaacaadka kibaar alculamaa marka maktabadaasaa la yaalaan si tafsiila qofku iyo masaajirteeda ha u akristo laakiin min baabi alishaara ayuun baan waxoogaa ka yar tilmaamaya muqtadafaat ikhwaanka oo kale si aad u ogaataan hadalku wax imika ay shabaabka salafiyiintu maanta ka hadlayaan inaanay ahayn oo culimadu ay weligoodba kasoo hadli jireen asheekh ibnu baaz ayaa waxaa la weydiiye o layidhi axsan allahu ilayka ya shaykhana xadiidu nabiyi sala allahu alayhi wasalama fi iftiraaqi lumam qawluhu sataftariqu ummati cala salaatin wa sabciina firqa kulluha fi nnaari ila waaxida alxadiid قال جماعة التبليغ على ما عندهم من شركيات وبدع وجماعة الإخوان المسلمين على ما عندهم من تحزب وشق للعصا على ولاة الأمر هل هاتان الفرقتان تدخلان في الفرق الهالكة يعني هو سؤال عصر مضمون كذا أما هي شيخو يعني حديث في حديث الافتراق يعني النبي صلى الله عليه وسلم قتل مامي ومضني إني صدح يتضباطهم فرقه وكلا كعب دونته ودمانتي أي في النار هين إلا مد موياني آه حديث كاس جماعاتكن ma soo gelayaan ikhwaanka iyo tabliiqa iyo wa min alfiraq alhaalika ma yihiin sheekhu waxa uu yihi tadkul fi litnatayni wasabciin labiyo toddobaatanka waa soo gelayaan waa hadalkii ibnu baazi waman khaalafa caqiidata ahli sunna waljamaca dakhala fi litnatayni wasabciin qof kastoo caqiidadii salafka dhinac marana waa soo gelaya labiyo toddobaatankaa firqo fadoodu waa dheer tahay laakiin mid walba shaahidkun baan ka qabsanaya waxaa kaloo la weydiiyey samaxata sheekh ibnu baaz raxmat ullahi caleyh حركة الإخوان المسلمين دخلت المملكة منذ فترة وأصبح لها نشاط بين طلبة العلم ما رأيكم في هذه الحركة وما مدى توافقها مع منهج السنة والجماعة وعلى ويدي حركة الإخوان المسلمين وقت هره أي مملكة سوق شيء نشاط بدن بالي كليهن أرضية دحدودة maxaa ra'yigiinu yahay intayse ka waafaqsan tahay manhaajka ahlu sunnaha iyo waljamaaca sheekhu waxa yidhi xarakatu likhwaan almuslimiin yntaqiduhaa khawaasu ahli lcilm waxau yihi xarakada ikhwaan lmuslimiinka ahlulcilmiga khawaastooda ayaa intiqaado oo ka hadlo oo radiya hadda eeg wal ma odhan ahlucilmiga o dhan waayo culimadao dhan waxaa laga yaaba inaan khibro lahayn soo maha oo xataa sheekh ibnu baas raxmat ullahi caleyh ayaa laga yaabaa fataawo qadiim oo horeeyey in dee la helo oo waxoogaa dabacsanaani ay ku jirto ceebna maaha caalimka yani dadka qaar baa laga yaabaa inay ceeb moodaan ceeb maaha caalimka laba fadoo iskhilaafsan in laga helo waayo imaamu shaafici raxmat ullahi caleyh soo laba qowl male qadiim iyo jadiid halka war haddaad tidhahdo waa sidee jadiidkani qowl hore qadiimaa jire aimadu intaasoo qowloo iskhilaafsan imaamu axmed imsaa riwaayaat kutub alfiqi xanaabiladaad ku arag riwaaya can axmed wa riwaaya can kada yani laba riwaayo leeyahi o asaxuha waa kada soo ma aragtaan yani istilaaxaadka culimada haddaadee maxay taasi daliil u tahay yani caalimka keliyihii waxaa laga yaabaa aktar min qowl inuu mas'ale keliya ku yeesho de maxaad odhanaysaa ma u iskhilaafeen o anuu kahwadeeda waafaqa ayaan qaadanaya la haddaad xaqdoon tahay ka daliilka u dhow baad qaadanaysa waana sida aimadu ay dardaarmeen hadaladoodu marka ay bataan ama ay iskhilaafaan in la qaato awlaahum bidaliil ka ugu mudan ee ugu dhawaansho badan daliilka walidalik ayaa wallaahi alcadiim waxaan ku dhaaranayaa in badan oo dadka ka mid ah fataawo qadiima ku dhegtaa inaanay xaqdoon ahayn waxaan ugu dhaaranayaa yani waxaad tusaysaa fatwadii qabla mawtihi bisanatayn sheekh ibnu baasu ku dhintay markuu fadwooday uu ku dhintay aakhir fatwa ayaad u keenaysa markaasaa laga yaabaa tii lixdankii inuu kuu keeno adeertanaa dee aakhir fatwa ah kalaamkan saabiqana maxaad ugu dhegan tahay aakhiru kalaamihimaad qaadata waxaad dareemaysaa markaa isagu hadduu helo wax shubha ugu jirto wuu ku dhegayaa kana furfuri maysa danna kamale markaa waxaan kala sheegaysaa adu calaa kullin waxa uhi markaa khawaasu ahli lcilm yani khawaasta weliba khibrada iyo tajribada u leh way intiqaadaan xarakada ikhwaanka waxa uu sheekhu yihi marka lianahu laysa cindahum nashaatun fi dacwati ila tawxiid illahi wainkaari shirki wainkaari lbidac waayo nashaad uma leh inay dadka tawxiidka ugu yeedhaan oo shirkiga iyo bidaca dadka u diidaan de waad aragteen ikhwaanko dacwadoodu waa dacwa tajmiiciya ururi un mubtadic noqo sunni noqo xataa waxaa laga yaabaa mushrik isagoo ah inaanu dan ka gelin ururi walidalik ayaa majaalistooda ikhwaan muslimiinka masar xataa dadaan muslimiin ahayn oo kristan ah ayaa majaalistooda iyo golahooda shuuraha caamka laga helay dad shiica sunne wax walba oo laga helo waayo iyagu dan kama leh ahamu shay waxa weeyaan ikhwaani ma tahay soo gal sheekhu lalbani raxmat ullahi calayh ayaa isagana la weydiiyey oo la yidhi ka waran ikhwaanulmuslimiinka waxa uu sheekhu yidhi laysa sawaaban an yuqaal ina alikhwana almuslimiin hum min ahli sunna lianahum yuxaaribuuna sunna wuxuu yihi sawaab ma ahoo ma qumana in ikhwaanka la yidhaha waa ahlu sunne waayo iyagaaba sunadii la dagaalamaya sidii ahlu sunna ku noqon waa runtii sadaqa sheekh raximahullah waxaa laga yaabaa raadka gadh aad la baxda iyo gunti aad gaabsata iyo yani inay kugu dhaleeciyaan maxaa waxaan yani maxaa dadka isaga takooraysa isku ekaysii dadka surwaalkaaga dhulka jiif ayaa lagu leeyahy marka calaa kullin yani waa madaahirta ikhwaanku ay macruufka ku yihiin marka wuxuu yihi iyagoo sunnihii la dagaalamaya oo lagu kari lahayo sunnihii saxiixa ahaa oo bidacii dhex dabaalanaya sidee ahlu sunna loogu sheegi waqad sadaq waxaa la weydiiyey ashaykh alimaam alcalaama asalafi moxamed ibnu cuthaymiin raxmat ullahi caleyh waxaa la yidhi hal hunaaka nusuusun fi kitaab illahi wa sunati nabiyihi sala allahu alayhi wasalam fiihima ibaaxatu tacadud iljamacat aw ilikhwan yani waxaa la yidhi kitaabka alle iyo sunada nebiga ma ku haysaa nusuus banaynasa dadku jamaacaad fara badan inay kala noqdaan sheekhu waxa uu yihi laysa fi lkitaabi walaa fi sunna ma yubixu tacadud alaxzaabi waljamacaat bal ina fi lkitaabi wasunati ma yaduumu dalik waxa uu sheekhu yidhi kitaabka iyo sunada kuma jiraan wax banaynaya dadku jamaacaad fara badan inay kala noqdaan bal waxa ku jira wax caayaya in dadku u kala tafaraaruqaan jamaacaad dabadeed aayaadkii tafaruqa ayuu sheekhu daliishaday kitaabkiisa dawaabit watawjihaad lisaxwa alislaamiya ayaad fatwada ka helaysaa marka sheekh ibnu cuthaymiin hadihi hiya fatwaah fatwadiisa waa taas haddii ay ku anfacso way dher sidoo kale alfawzan waxaa la weydiiyey hal hadihi aljamacaat tadkul fi itnatayn wa sabciina firqa alhaalika sida kitaabkiisa aladwiba almufiida ku taalla waxaa la yidhi jamaacaadkan faraha badan lihi labiyo toddobaatankii firqa ma soo gelayaan faqaal waxa u yihi fawzan nacam kullu man khaalafa ahla sunna waljamaca yani qof kastoo ahlu sunnaha iyo ahlu sunna waljamaca khilaafa miman yantasibu ila alislaam oo kamida kuwa islaamka ku abtirsanaya fi dacwati aw fi lcaqiidati aw fi shayin min usuli liiman fainahu yadkulu fi itnatayn wasabciina firqa wayashmalhu lwaciid wayakunu lahu min adami walcuqubati biqadri mukhaalafati waxaynu leenahay aimadii sunnadu waa kuwa iyaga ayaa firaq ku tilmaamay oo ku xukumay waana isku xukun jamiicu ljamaacaat yani jamaacaadkan maanta jira oo dhan manaahijtoodu waa manaahij mubtadaca oo asaas aan ku lahayn fi lkitaabi walaa fi sunna marka hadhow haddaad tidhaahdo firaq bay ku tilmaameen adeer daaimadii waaweneed baa ku tilmaantay cabdulmuxsin alcabaas ayaa isaga laftiisa la weydiiyey jamaacaadka markaasaa waxa u yihi hadihi alfiraq lmukhtalifa aljadida awala hiya muxdatha milaaduha fi lqarni araabic cashar qabla alqarni araabic cashar ma kanat mawjuda hiya fi caalam alamwaat wawulidat fi lqarni raabic alcashar fi qarni fi lqarni araabic cashar yani waxa yihi sheekhu raxmat ullahi caleyh jamaacaadkan gebigooduba waxay dhashay aw asluhu min bicfati rasuuli lkariimi sala allahu alayhi wasalam laakiin manhajka xaqa ee salafiyadu ay ku socoto waxa uu yihi dhalashadiisa ama bilowgiisu wuxuu ahaa waktigii nebi maxamed lasoo saaray sala allahu alayhi wasalam bicatu muxamed nebi maxamed maalintii lasoo saaray ee loo waxyooday ayaa dariiqa salafiyadu ay bilaabay ilaa ywmi alqiyaama xataa yarisa allahu alarda waman calayhana waa qaay walaa tazaalu aa'ifa ama ha yaraadaan ama ha badnaadaan lakin waxa weeya waa qaa'im xataa yarisa allahu alard waman calayha waxaa kaloo la weydiiyey saalix ibn cabdilcaziz al sheikh wasiir lawqaaf ayaa la weydiiyey isagana ikhwaanka markaasuu yihi min abrazi madaahir dacwa cindahum altakatumu walkhafa wtalawun wtaqarubu ila man yadunuuna anahu sayanfacuhum wacadam idhaari xaqiiqati amrihim yani anahum bainiya binawcin min anwaaciha waxau yihi saalix al sheikh yani jamacat likhwan madaahirta ugu caamsan ee lagu yaqaano waxaa kamid a inay isqariyaan oo yani dadka ka dhuuntaan oo kolba midab ciday la joogaan ay isu ekaysiiyaan mar haddaa aragtan in isqarqarinayo oo waxa la dhuumanaya waa bail yani ida ra'ayta qawman yatanaajawna yani baynahum duna alcaama faclam anahum calaa ta'siisi dalaala soo cumar ibn cabdilcaziz mahayn yani waxa uu yidhi haddaad aragto qoom dadka ka dhuumanaya oo meelaha waxa weeyaan siriyaad ku samaynaya oo waxooda si calaniya aan usoo bandhigeyn ay ummadda ugu baaqayaan waxaad ogaataa baadi inay aasaasayaan ha xisbiyaadka dee waa taqaana usarka iyo shucabka iyo makaatibta halkee lagu shiriya yani qolo walba waxa weeyaan qol yaroo muslim ah ayaa waxa weeyaan ay afka isku saarsaaray laakiin dadka hortooda dee la iman maayo marka calaa kulli xaal waxa u yihi siriyaadka ayaa kamida iyo takatumka iyo isqarinta waayo waxay dee wadaan baa baatil ah haddii kale waa caddayn lahay salafiyadu waa daahirkaa inta halkaa laga sheegay unbaa meel walba laga sheega waxa uu yihi markaa waana ahlu talawun oo kolba cid bay isu ekaysiiyaan waxaanay u taqarubaan oo u dhawaadaan cid kastoo isleeyihin waxba idiin taray iyagoon eegeyn inuu mustaqiim yaho toosan yahay iyo inuu munxarif yahay xaqiiqadoodana ma muujiyaan markaa dhinaca baatiniya bay ka yihiin ayaa u yidhi intaa haddaynu ikhwaanka ku dhaafno tabliiga dhowr fadlo aynu kasoo qaadanana sheekh ibnu baaz raxmat ullahi calayh ayaa waxaa la weydiiye o saa'ilku uu ku yidhi nasmacu yaa samaxat shaykh can jamacati tabliiq wama taquumu bihi min dacwa fahal tansaxunii bilinkhiraati fi hadi ljamaca arjuu tawjiihi wanusxii waacdam allahu masuubatakum yani sheekha waxa weydiinayaa jamaacada tabliiqa iyo dacwada ay ku qumto ma igu naseexaynaysaa inaan galo oo raaco itawjiihi buu leeyahay waxa weeyaan acdam allahu masuubataka sheekhu waxa uu ku jawaabay kullu man dacaa ila allahi fahuwa mubaliq balliquu cani walow aaya qof kastoo dadka ilahay ugu baaqa waa mubaliq iyagu gaar uma leh ya ayuha rasuulu balliq maa unzila ilayk wain lam tafcal fama ballaqta risaalatah lakin waxa u yihi lakina jamacata tabliiq almacruufa alhindiya cindahum khuraafaat cindahum bacdu lbidac washirkiyaat falaa yajuuzu alkhuruuju macahu lakin wuxuu yihi jamaacada tabliiqa ee waxa weeyaan ahlu lhind loo yaqaano aljamacatu tabliiq alhindiya yani hindiyaa loo nisbeeye oo halkay kasoo unkantay ama kasoo asaasantay waxa yihi khuraafaad iyo bidac badan baa ku jira oo ma banaana in lala baxo waa fatwo sariixa ilaa toddoba fatwo kalea ku yaala laakiin waktiga anoo dhowraya waxaan waxa weeyi aan ku gebagabeynaya un xaggooda fatwo kale oo aan kasoo qaadanaya ashaykh cabdirazaaq cafifi sida fataawadiisa ku taalla mujalladka koobaad safxada boqol iyo afar iyo toddobaatan waayo waxaan isaga ugu khatimay in badan bay ku celceliyaan qoladan aynu ka hadlaynaa cabdirazaaq cafifi waxa weeyaan jamacatu ansaari sunna waa waxau ahaa ra-iiskooda wakada waxaynu tilmaamaynaa cabdirazaaq cafifi imaamkaasi raxmat ullahi caleyh halkuu ka taagnaa jamaacaad gaar ahaan tabliiqa iyo xukumka uu saaray iyo iyagu maanta siday yihiin bal isbarbar dhiga si ay u ogaataan fashataana maa bayna mushariqin wa muqaribi inaanay shaqa isku lahayn kaas iyo kala dheeri lakin waa la ysku masaxaya fadiilatu shaykh cabdirazaaq cafifi waxaa la weydiiyey can khuruuji jamacati tabliiq fi tadkiiri innaasi bicadamati illah yani in jamaacatu tabliiqa lala baxo si dadka loo soo xasuusiyo oo loo soo wacdiyo faqaala shaykh sheikhu waxa yihi alwaaqic anahu mubtadicuuna muxarifuun waasxaabu turuqin qaadiriya wagayrihim wakhuruujuhum laysa fi sabiili illah wuxuu yihi xaqiiqadu waxay tahay inay yihiin mubtadico diintii alla bedelay oo duruq qaadiriya ah oo bidcaha ku socda khuruujkooda ay baxayaanna ma aha ilahay darti maaha fi sabiili illah buyi walakinahu fi sabiili ilyaas laakiin waddadii ilyaas bay ku socdaan oo ku baxayaan buu yidhi ha u qaadan fi sabiili illah waa fi sabiili ilyaas cabdirasaaq cafiif ayaa leh waayo qad carafahum wajarabahum waa barto waa yaqaani nimanka waxa uri hum laa yadcuuna ila alkitaabi waasuna walakin yadcuuna ila ilyaasin shaykihim fi bangaladesh wuxuu yihi kitaab iyo sunna dad ugu baaqi maayaane sheekooda waxa weeyaan bangaladesh jooga ayay ugu baaqayaan dadka ama alkhuruuju biqasdi dacwati ila allahi fahuwa khuruujun fi sabiili illahi walaysa hada huwa khuruuju jamacati tabliiq lakin waxa yihi in ilahay dartii dadka loogu baxo loogu yeedho de waa ilahay dartii waa khuruuj fi sabiili illah mana aha khuruujka jamacatu tabliiq waxa ui wa ana acrifu tabliiq yani taa wuxuu uga jeedaa sheekh dee iminka haddii waxa weeyaan afar shan salafiintaas isku raacdaan qaryo heblaaye ama tuulo heblaaye loo baxo muxaadaraad laga soo galo duruus laga soo dhigo lasoo noqdo magaalada dhexdeeda lafteeda lagu baxo suuq iyo buur iyo banaan iyo meel walba dadka looga yeedho dee taa tabliiqu ma laha waa dacwa ila allah laakin bishar dee tartiibaadkooda inaanad adu isku xidhin arbacata ayaam iyo axwaashan ay akriyaan iyo waxaanay waxa weeyaan dadka u sheegaan dee waxaas wax diina ma aha laakin dacwada dadka u sheeg biduun adoon tartiibaadkoodan iyo axwaashoodan raacay sheekhu markaa waxa uu yihi wa ana acrifu tabliiqa min zamanin qadiim tabliiqana weligii horaan u aqaanay buui wahum lmubtadica fi kuli makaan waa mubtadico fi ayi makaanin kaanuu wuxuu yihi meel kastay joogaan waa mubtadico hum fi misra wa israa'iila wa amriika wasacuudiya wa kulluhum murtabiduuna bishaykhihim ilyaas waxa uu yihi meel kastay joogaan masr bay joogaan israa'iil bay joogaan maraykan bay joogaan de iyaga meel mamnuuc ka yida may jirin afghanistan iyadoo ka dhacayso ay haddana midooda sofiiti ka degi jireen iyo moscow yani waxa weeyaan iyaga waa firihi caalamka o dhan meeshay doonaan bay ka degaan waayo waxa weeyaan dee xaqaa'iqooda waa la ogyahay takyiir rasmiyana waaqaca ummadda kuma samayn karaan marka calaa kullin waxa weeye wuxuu yihi meel kastoy tagaanba waa mubtadico aynamaa xallu meeshaa doonto tag fi lxilli walxaram mubtadico weeyaan buu yihi sheekh waxaanay ku xidhan yihiin sheekhum ilyas waxaad ogaataa inta haddaynu kaga kaafsoonno fataawada ay culimadu hore uga tilmaameen jamaacaadka barhkood iyada oo ay isku mid yihiin jamiicu jamaacaad ixdaad kusoo sameeyey fi lislaam maa laysa minhu waxaad ogaataa markay culimadu xukumayaan jamaacaad in la xukumayo manaahijta ay ku socdaan laakiin afraadda iyo acyaanta ku jirtaa ee zayd iyo camar iyo hebel iyo hebel iyaga fiihim tafsiil tafsiil baa ku jira in badanna waynu soo sheegay waxaan ugu celcelinayaa si ay dadkani u fahmaan lala hadlayaa idlaaq iyo tacyiinka si ay u kala saaraan waayo waxay ku odhanayaan hebel buu waxa weeyaan tabdiiciyey war hebel kamaan hadalay jamaacatu tabliiq baan ka hadla marka fulaan min annaas aw hebel adigu haddaad ku dejiso aday ku taalla marka calaa kulli xaal acyaantu shuruud baa loo eegayaa mawaanic baa loo eegayaa yani waxa weeyaan xujadii ma ku quntay shubhadii ma laga zuuliyey yani umuur badan bay culimadu u eegaan marka hebel ay arrintu taagan tahay laakiin jamaacaadkani bishakli caam waa wax diinta lagu soo kordhiyey oon asaas iyo sal ku lahayn diinta islaamka haddaynu intaa ku dhaafno marka taa waxaad ka dareemi kartaa marka fataawada aynu qaar kamida tilmaanay waraahda la leeyahay xarbulkhaliij horteed iyo dabadeedba in laga hadli jiray jamaacaad dibna looga hadli doono wax xarbulkhaliij ku xidhanna inaanay ahayn laakiin markay ceeb kala waayeen unbay tirahdeen malaha talaad marmarin kartaan laakiin se u socon mayso dabeed waxa uu yidhi markaa cabdillaahi baashe maruu bimaraaxil maraaxil bay soo mareen buu hadalay oo markii hore dacwadda iyo ducaadday hujuumeen waa kala tafriiqiyeen haddana iyagii baa isku soo noqdo faalix alxarbiya bay ka saareen iyo abulxasan alma'ribi iyo qaaciday ku socdaan hebel in lam tusqid fulanan askadnaak hebel haddaad ridi weyda adaa lagu ridi markaasuu yidhi yani waqad kadaba fi hada waxaaba laga yaabaa in qoladan la yidhi haddaad ikhwaanki iyo tabliiqa ka saari weydaan idinka ayaa u qoolan laa ilaha ila allah calaa kulli xaal waxaa kaluu yidhi maraaxishay soo mareen waxaa kamid a lababa iyo isku tegi bal firyada intaa leeg lababa iskuma tegi karto marna waxay yidha waxay soo mareen bu yidhi inay odhan jireen magacaantu keliyun baanu diidana faaqulu jawaaban calaa hada awala hada maxdu kadibin waftira laa asaasa lahu min asixa waa qaamuuskii ciise un ka dabageed waxa weeyi waayo yani hadallada uu leeyahay baa aan daliil iyo asaas aan lahayn waxaynu leenahay maraaxishan dee adaa iska soo samaystay maruu bimaraaxil qof walba ama wa iska odhan kara laakin daliil baa lagaaga baahan yahay waaqici ah oo mashhuud oo la arki karo waaqicuna waa ka ku beeninaya xaqiiqa ahaanna cidda dadka kala farqisay ma aha assalafiyuun laakiin waa adiga iyo amsaashaada oo kuwa u furaya ah baab alfurqa washataaq markaad leedahay jamaacaadku waa banaan yihiin ila nin walba tuu doonu geliyo waxaynu leenahay markay leeyihiin fulan iyo fulan bay ka saareen oo iyagaa isku soo noqdayna waxaad ogaataa haddii fulan iyo fulan laga saaray ama la radiyey waxaabad ogaataa taasi inay daliil u tahay in manhajkani macsuum yahay oo haabitiin ay yihiin cala sunna wasalafiya oon axadna loo joojinayn zayd min annaas de marka fulan alxarbi ama fulan alma'ribi isagu hadduu manhajka ka baxo ama uu la yimaado mulaaxadaad ahlu sunnuhu ay ku radiyaan taa xaqiiqadeedu waxa weeye dee inaan madaxa loo salaaxin ee runta loo sheegayo marka calaa kulli xaal manhajkan dee nina lamuu dhalan nina waxa weeyaan iskama haysan karo isagoo ku camal falin marka calaa kulli xaal fulaan baa laga saaray iyo fulaan baa laga saaray kii isagu iska saaray ku camal fali waayaaba dee har cad buu ka lugaynaya waa ka tegaya ku jiri maayo ilan manhajku suuro la iska haysta maaho laga laalaado waa camal iyo dhaqan qofka laga waayaa uu ka baxayo marka haddaad maanta fulaan iyo fulaan soo qaadato fulaano kalena hadday ka baxaan waddadoodaa la marin waxaad u haysataa inay ku jirayaan dadku hadday camalka la iman waayaan qofku hadduu camalka la iman waayo oo uu manhajka ku toosnaan waayo waa laga saari sidii kuwii ka horreeyey baa looga saaray markaa taa waxaynu leenahay laa cibrata bifulaani wa fulaan waar hebel iyo hebel waxba cibra kuuguma jirto wax faa'iidiina kama dhalana waxaan leenahay annaka cid wax noo yeedhisa oo odhanaysa fulaan iyo fulaan ha laga saaro waxaaba laga yaabaa jamaacaadka anu halkan ka radiyayno sheekh yaxya alxajuuri oo shabaabka salafiyiintu ay u naqliyeen ama ay uga warrameen axwaasha intixaadka iyo ictisaamka oo shalay ka hadlayay ood arkay aada maqlayseen mooyaane waxaaba laga yaabaa culima culamada kale caalamka inaanay war badan iyo xog badanba ka hayn baa laga yaabaa kuwa halkan jooga ee ama intixaad sheeganaya ama ictisaam sheeganaya inaanay warba wahayn marka maxay kooran ka saar waxaaba laga yaabaa inaanay cilmigaba macrifaba kuulahayn waayo halkanaad joogtaa xaqaa'iqdaadana ninka kula joogay kula nool unbaa garan kara marka calaa kulli xaal waa iska firyo waxaa la yidhaha tan oo kale firyatun maa fiiha mirya yani waa firyo iyo been abuuras aan shaki lahayn cid alla cidna tiri fulaan iyo fulaan ka saar ma jirte waxa weeyaan manhajka ninkii isagu iska saara ee ka baydhaana waa ka dhaqaaqay kii aan ka baydhin ee ku toosnaadaana waa haystaa amaa odhaahda uu yidhi waxay soo mareen wakti ay yidhahdeen lababa iyo isku tegi isagaan weydiinaynaa bal cidda tidhi iyo halkay ku yidhaahdeen iyo halkay joogeen waayo dacwa salafiya miyoma badaat weligeedba may dhicin iyadoo laleeyahay laba iyo isku tegi oo salafiyiintu iyaguba iyagoo kumaan kumoo boqolaala oo laba iyo saddex iyo afarba ka badan soo kuwa isku tegaya ee wada socda ee waxa weeyaan dacwadda wada ee manhajka salafiga u nasreynaya yani hadday tahay laba iyo isku tegin maxaa waaye ay iyagu isugu tegayaane isu isku arkayaan ay u wada socdaan ee u tacaawunayaan yani waa hadal kadibnimadiisa iyo beennimadiisu ay lafdigiisa ka muuqato radina aan u baahnay cid tiri ma jirta iyo laba isku tegin laakiin waxaa la yidhi hadalka uu ka meeraysanaya ama uu ka leexanaya waxa uu yahay yani camalka jamaaciga ee nidaamkan idaariga a leh shalayna sidaynu soo tilmaanay nidaamkan dawladeed ee kala sarreeya ee daacada waajibka a leh ee imaarada gaarka a leh waxa la diidaya waa waxa ah laakiin dacwada islaamka iyo salafiyada in laysku kaalmaysto oo loo tacaawuno cidi weligeed may diidin markuu leeyahay asmaa kaliyay diidayeena waxa weeyaan aktar min mara ayaan u cadaynay kana hadalay waxaa la diidayaa ee munkarka inaanu isamka oo keliya ahayn bal munkarku waxa weeye al-ismu wamaa tadamanah isamka iyo wuxuu koobsadee ka hooseeyaba ee uu xambaarsan yahay marka isamka iyo waxa ka hooseeyaaba hadduu bayco yahay hadduu taaca waajiba yahay hadday imaaradan tahay haddii waxa weeyaan jamaacadan la sameeye ay tahay isamka iyo waxa ka hooseeyaaba waa munkarun calaa munkar waxaan leenahay markaa waanu ku leenahay hadihi ruwaybida fain lam tusib fi lqawli faskut fainama sukuutuka can gayri sawaabi sawaabu yani haddaad sawaab iyo hadal wanaagsanood ku hadasho weyday afkaaga iska hayso sidaasaa sawaaba laakiin inaad kadib yani ku dhiirato waa arrin looga haboon yahay qof le waxbaan sheegi dabeed waxa uu yidhi ciddii ugu horreysay fikirkan radida waxa weeyi asheekh bakar fi tasniif waan ka soo hadlay waxba kaga noqon maayo bakar cidda uu kitaabkiisa uga jeeday iyo xaqiiq ahaan cidda uu radiyey iyaga inay tahay xukm alintimaa yaa lagu radinaya masalafiyadaa lagu radinaya axzaabta iyo firaqa ayuu ku radinaya sheekhu haddii aad fahmaysaan dabeed waxa uu tilmaamay masaa'il lagu soo wajahay oo khuruujkii iyo tafjiiraadkii iyo xisbi samaynta iyo mawqifka jihaadka ay ka taagan yihiin iyo waxyaabahaasuu tilmaamay markaasaa waxa uu yidhi ina nisbata alkhuruuji ilayna kadib uma qaal aqra'u lakum hada min manhaji اljamaca aladi kuna nasiru calayhi da'ima waabada walam nugayir minhu xarfan waaxida mundu bidaayati dacwatina ila ywmina hada wa aqrab lgharaaib waxa uu yihi khuruujka lanoo nisbaynayo inaanu xukaamta iyo dadka muslimiinta ah ku baxno oo la dagaalano waa been waxa uu yihi si aad taa u ogaataana manhajkii jamaacadu weligeed ay ku socotay ee inaan xaraf ka bedelin siday dacwaddu u bilaabantay ayaan idin akriyaya iyo dhegeysa waa arki doontaan hadalkiisa jawaabtiisa awalan waxaan leeyahay nisbat lkhuruuji ilayhim laysa bikadib bal qawluhu kadib huwa lkadib yani khuruujka loo nisbeeyey maaha been laakiin odhaahda uu leeyahay waa been iyada lafteedaa beena taa daliilkeedu waxa uu yahay ashaahid calaa maa naquul faqad kharaja alistixaada walictisaam cala hadihi lumma yani qoladan aynu ka hadlaynay itixaadka amase ictisaamku ummadan seef bay ula baxeen oo kula dagaalameen iyagoon kala saarayn kooda wanaagsan iyo kooda xun nabiguna sala allahu alayh wasalam wuxu yihi sida imaam muslim uu soo saaray man kharaja calaa ummati yadribu baraha wa faajiraha walaa yataxaasha min mu'miniha walaa yafi lidii cahdin bicahd falaysa minii walastu min ninka ummadan ku baxee seef ula baxa isaga oo kooda wanaagsan iyo kooda xun aan kala saarayn oon mu'minkooda ka dhowrsanayn oon iska ilaalinayn oon qof cahdi iyo ballan ku jira ballankiisa aan dhowrayn kaas aniga iga mid maaha buu nabigu yihi ana ka mid mayi waxaynu weydiinanaa alam takhrujuu calaa hadihi lummati bisayf oo ummadan seefmaydaan ula baxin haddaad tidhaahdaan markaa xaakim muu jirin oo xaakiman ku khuruujnaaba muu jirin oo dawladimay jirin haddaad tidhahdaan markaa waxaynu leenahay dee khuruujku maaha cala alxaakimi lmuslim une alkhuruuju cala ashacbi lmuslimi bisayf isaguna waa khuruuj shacab meel iska degan walow xaakimbayuu lahaane haddaad seef ula baxdo muslimiina waa khuruuj cala lmuslimiin waana ka xadiidkaa nabigu tilmaamaya amaa odhaahda uu yidhi si aad u ogaataan mawqifkayga beryahan yani waxaa caado u noqotay arrinta la weydiiyaba inay waraaqahan afartan waraaqood la soo baxaan oo yidhaahdaan mawqifkayga haddaad doonaysaan kanaanu idinka akriyana markaasaa la akriyaya waa tadliil dadkaan la marin habaabinaya waxa uu yidhi manhajkaanu weligayo kusoo socon jirna inaan xaraf ka bedelin ilaa siday dacwadeedu u bilaabantay ilaa maanta ayaan idiin akriyaya dhegeysa hadalkaa si fiican baa ufahamteen baan umalaynaya manhajkii uu akriyayeyna muqadimadiisa waxaa ku taallaan idin akriya yani cafwan yaan odhanin muqadimadii manhajka laakiin aan idhaahdo bayaankii khitaamiga ahaa ama bayaankii ay ka soo saareen gabagabadii kalfadhiga ay ku yeesheen muqdisho markay jamaacada ay dib u habeynta ku samaynayeen gabagabadiisaba tacdiilkiisa iyo hagaajintiisa iyo waxa weeyaan siiqadan cusub uu kusoo baxay halkaasa laga soo aasay waayo mar kastoo ay kulmaan dee waa waxaan walow kaana min cindi kayr illahi lawajaduu fiihi ikhtilaafan kasiira oo waxaan ilahay agtiisa kasoo degino kulli yoom qalin baa lala daba taagan yahay yani ahlu kitaabka so waxa weeyaan xaqiiqadoodu ma aha inay kutubtooda yani ahlu kitaabka so waxa weeyaan xaqiiqadoodu ma aha inay kutubtooda taxriifiyaan oo lama yidhaha sanad walba baybal cusub bay soo saaraan soo sidaa maaha ilan tawraad iyo injiil waa taxriifiye waxaynu leenahay kuwan laftooda muslimiintii ma takfiirinane manaahijtan ay ku socdaan waa waxaan dee min cindi illaahi ahaynoo waxa weeyaan markii la fadhiistaba qoraal cusub bay soo saarayaan bal hadda hadalkoodan dhegaysta waa albayaanu alkhitaami lilmuctamar alcaam lijamacati alictisaami bilkitaabi wasunna waa bayaankoodii gabagabadii ay kasoo saareen muctamarkii ay qabsatay jamaacadan ictisaamku bilkitaabi wasunna bay dhahdeen laakiin sida sheekhay alhajiir uu tilmaamay waa insisaam can alkitaabi wasunna waayo iyadaaba ka hor imana sadde kitaabkiiyo sunnada waxay yidhaahdeen bacda alistiftaax faqad tama bixamdi illahi wacawnih انعقاد المؤتمر العام للجماعة الذي حضره نخبة من علماء الجماعة وأعيانها من داخل البلاد وخارجها في فترة ما بين الثاني من الشهر الرابع إلى العاشر من شهر ربيع الثاني وبش أفراد من عام 1426 للهجرة الموافق آه وحيد هذا المركز فترة أو دحيسي بشي أفراد تقريبا والربيع الثاني لبدأ دي إلا تبنكيدي وسدد عشو سعودي مركز كنا أفر بغلي لحي لا تنكي ووافقا tobankii bishii shanaad ee may ilaa sideed iyo tobankeedii bishii shanaad labada kun iyo shanta yani waa sideed cishuu socday gebigiisuba waa iminka august baynu ku jiraa malaha waa saddex bilood buu jiraaba waxaa laynoo dhowdhoobaya la ruxaya waxa weeyaan waa talaatata ashhur soo maha may waa bishii shanaad waxa weeyaan lixaad iyo toddobaad iyo sideedaad iminka sebtembar baa bilaabantay soo maha ha dee saddex bilood un baad u dhamaaday calaa kulli xaal mise afar bay naana marka may lagu daro afar bay malaa noqonaysa waxba se isma dhaamaan de arbacata ashhur aw alaaata ashhur oo waxa intaa ku siman waxay yidhahdeen markaa fi maqdisho waladi kana alhadafu minhu icaadatu binaءi alxaraka min jadid manhajiya waidariya واstacرض المؤتمر أحوال وأوضاع الجماعة في الداخل والخارج كما تناول الظروف المحيطة بها الظروف المحيطة بها محليا وإقليميا ثم شرع في بحث المواضيع المدرجة في جدول الأعمال وكانت كالتالي رقم واحد محي نقطي قراءة منهج الجماعة شرحا وتوضيحا وتعديلا وحذفا وإضافة وقضب قوه الرئية شيخ بربراوين هو شرح خلاصة waxay tahay muctamarka waktigaa qabsoomay muqdisho ku samaysteen ama ay ku qabsadeen markay jamaacadan dib u habeynta ku samaynayeen marka istiftaaxa iyo hordhacaa ay soo akhriyeen qodobka ugu horeeya maxay yidhaahdeen ee jadwalka acmaashooda ugu horeeya acmaasha u taallay ka hadlayaan qodobkii ugu horreeya maxay ka dhigeen jamaacada manhajkeedii in la akriyo sharxan iyadoo la sharxayo yani wixii mufhameda qarsoon wa tawdiixan la cadaynayo wixii caddayn u baahan wa tacdiilan la toosinayo oo la saxayo tacdiilku waa wax khaldan oo la toosiyey almucadal waa waxa la saxo iyadoo la toosinayo wa xadfan wax laga jarayo dee waxaan xaq ahayn waa in laga gooyo mogta wa idaafatan waxna lagu darayo war inta halkaa cibaara iska daba dhacday maarkas waxbaa lagu darayaa waxbaa laga jarayaa waxbaa la caddaynayaa waxbaa la sharxayaa waxbaa la toosinayaa oo marka wadaadkan halkan hadalkiisa haddaad shariidka u noqotaan maalintii dacwadda iyadu bilaabantay ilaa maanta manhajkaanu ku soconneynaan xaraf ka bedelin war miyaanu been iska cad ahayn de marka ilan iyagaa qortay aanu maanaa kan u qoray waa albayaan alkitaami lijamacati alictisaam marka mar waxbuu ka jarayaa mar waxbuu ka xadfayaa mar wuu ku tasarufayaa marna dadkii buu leeyahay manhajka iyagaanu weligeeya ku soconayn aan xaraf ka bedelin laa ilaha ila allah waxaan leeyahay war awraaqdiinu waa makshuuf awraaq badan baanu idinka haynaa waxba idinma qarsoona dadkaa khaldina ilahay ka boqo xaqiiqada u sheega yacni waraaqo meelaha lagu soo xarxariiqaa manhaj noqon maayo salafiyada saxdaa dadka u sheega dabadeed calaa kulli xaal halkaa waxaa ka caddaatay been cad markaasi haddana waxa uu yidhi alaysa hada ma fi taxaawiya miyaanay ahayn inta aan akriyay dee manhajkii inta erayda matniga taxaawiyada laga soo qoray ila nin walba waa sidii taxaawiya wax waa ka soo qorqoran karaa laakin muhiimku waa camalka waaqica maxaad ku dhaqantaa dabeed intuu akriyay hadalkii quruxda badnaa ee laga soo qoray kitaabka ayuu yihi war intaasi intii taxaawiyada iyo kutubta caqiida miyaanu ahayn waxaan kuleeyahay bala haa way tahay laakin ayna anta adu halkaad kaga sugantay taxaawiya sow taxaawiyaha adoo hoosta ku sifiye fadxu majiidka wax loo weyay kama samayn fii boosaaso waljanuud bari iyo boosaaso maxaad ka samaysa miyaan markaa taxaawiya haysan iyo waxa weeyaan kutubtan ad sheegaysa yani waxaynu leenahay kitaab cibaaro laga soo qoraa dee muhiim noqon mayso haddii camalkaagu khilaafo dabeed markaasu haddana waxau yidhi markaanu u sheegnay ayaa waxay nagu yidhaahdeen fii niyaatikum shay aakhir niyada wax kalaad ku haysataan horta nimankani waxay aimo ku yihiin sida hadalka loo leexiyo waa yuxarifuuna alkalima can mawaadici hadalkaanu ku nidhi wuxuu ahaa ee ilaahay ogaa yaclamullah waxa weeyi markii hadallada ay noo tilmaameen ayaa waxaan ku idhi weliba shaksiyan anaa kala hadlay waxaan ku yidhi war hee dhac oo markaanu wada fadhinay haddii sidan arrinta aad u dhigteen way qurux badan tahay laakiin dhab ay idinka soo aaminsan tihiin dee adeer sidaanu anakuba ummadda ugu cadayno ugu caddeeya oo manaabirtaa laydinka maqlo cabdulwaaxid wuxuu ku jawaabay ma garanaysa inta kalena waa ku waafaqeen oo aamusa wuxuu yidhi jamaacada aalaaf mu'allafaa ku xidhan oo waxa weeyaan wax si sahlan un hadda manaabirta looga sheegi kara maaho waxay u baahan tahay tadriiji wallahi aladi laa ilaaha hayru ilaahay baa og lafdigaasu ku dhawaaqay wuxuu yidhi waxay u baahan tahay sifa tadriijiya in si tallaabo tallaabo ah maxaad tadriijinaysaa ila waadigan la manhajkaygu weligayba ahaaye maad ku dhiiratid inaad manaabirta ka sheegto ilan shalay waadigu ilaha khudbadda buush baad akrideen inaad caddayso maxaa kuu diiday yani calaa kulli xaal waxaan tilmaamayaa oon leeyahay hal intahat ilmarxala tadriijiya waayahe ya ahla alictisaam marxaladii tadriijiga ayadaad sheegteen ma dhammaatay goormaysa dhammaanaysa allahu aclam gooray dhammaanta lakiin ana waxaan leenahay waxaa laga yaabaa inaad ka baqanaysaan shabaabkii shalayna radiyayaanu usoo noqonay sidaasaa laydin odhan inaad ka baqanaysaan baa laga yaaba waxaa laga yaabaa inaad ka xishoonaysaan shaadadiinii aad weligiin soo hayn jirteen maanta si sahlan aad uga baydhaan laakiin waxaan idin leeyahay alrujuucu ila alxaqi fadiila wa khayrun min atamaadi fi lbail in xaqa loo soo noqdaa waa sharaf iyo karaamo waanay ka wanaagsan tahay in baatilka lagu sii madaxadaygo lagu sii daa'imo calaa kulli xaal halkaa waxaan kaga baxaya hadday idinka dhab tahay masaa'ilkaad maanta dadka u sheegaysaan waayo masaa'il badan ayay sidii hore kasoo degeen waxa laakiin ka muuqata mawaaqif siyaasi oon dhab ahayn maxaan sidaa u leeyahay waaqicoodii bay ka muuqan laada waxaan leeyahay horta nimanka waxay ku celceliyaan niyadaa la tuhmaa waxa ilaahay og yahay mar keliya inaanay afkayga ka soo bixin niyada wax kalaa idinku daban mar keliya maanaan odhan laakiin ereyga cuqdada ku noqday ee halkaa dhuunta isku taaga wuxuu ahaa mar walba mas'ale kastay sheegaan waxaanu lahayn bal waaqiciinna waaqiciinna ku saleeya oo camalkiinu ha waafaqo qowlkiina war miyaanay xaq ahayn qofku carabku wuxuu ka sheegta in lagu yidhaa waaqicaaga ha ka muuqato camalkaaga ha ka muuqato ha laga arka maceeba ma niyadaada la tuhmay maanta hadalkaan halkaa ka sheegayo garbaad igu leedahay iyo xaq inaad igu tidhaahdo camalkaaga iyo qowlkaagu ha iswaafaqaan dee intaasun baanu ku nidhi intaasi ma qofka niyadiisii oo la dhexgalayba oo la tuhmay la taasaanu imikana la hortaaganahay hadalladaad lahaydeen hadday idinka dhab tahay waaqiciinna ha ka muuqato oo ha laydinka maqlo dabeed waxa uu yidhi tafjiiraadka caalamulislaami ka dhacaya khaasatan xarameynka ma aaminsanin waxaan leeyahay iyada lafteedu waa horumar wanaagsan hadday kaa dhab tahayna waa kaa aqbalaynaa oo waaqicaaga iyo camalkaagu ay waafaqaan maxaan sidaa u leeyahay hadda ka hor idaacaadka ay muqdisho ku leeyihiin waxaa looga hambaliyeeyaa oo laga soo dhaweeyaa qaraxyada iyo dhibaatooyinka xarameen ka dhaca oo laodhan ay odhan jireen waxa weeyaan sida dadka dhegaysta ay noo sheegeen waxa weeyaan intaasoo mujaahid baa ku shahiiday waxa weeyaan nimankiibay islaayeen wax noocaas yacni jihaad iyo shahaado ayay ku tilmaamayaan wax xaram ka dhacay iska dhaaf kuwa xamar jooga oo kuwa halkan jooga ayaa sheekh maxamed xuseen jazahu llahu khayran berigii qaraxyada khudbado wanaagsan oo culimadii sunnada ee kibaarulculamaa aqwaashooda uu ka soo raray ayuu ka akriyay masjid nakhiil khudbadiisi waa u noqon kartaa halkuu ka keenay maaha isagu wuxuu naftiisa ka keenay laakiin kitaabka iyo sunnada iyo aqwaasha kibaarulculamaa oo hay-atu kibaarulculamaa fi lmamlaka ay ugu horeyso markuu khudbadaha akriyey waxay yidhahdeen ma garanaysaa waxay ka yidhahdeen masaajidkoodan la yidhaha masjidu taqwa ee khabarulkadaabkana ay ka galeen nin baa muxaadaro soo fadhiistay markaasaa waxau yidhi masaajid halkeer ah isagoo tilmaamaya nakhiil khudbada laga galay yamiinan billah sidaasuu hadlaya waan idin dhegeysiin doonaa yamiinan billah haddii istiftaaxa iyo aayaadka laga reebo isku mid bay noqon lahaayeen tabuush iyo taalka laga akriyo inna lilahi wa inna ilayhi raajicuun waan idin dhegeysiin doonaa maxaa uu uga jeedaa hadalkaa wuxuu wadaadkaasi u ooyahay oo u baruuranayaa waa qaraxyada dhacaya maxaa loo radinayaa oo looga hadlayaa waxaynu leenahay markaa maanta cabdilaahi baashow hadday kaa dhabtooydaan arag caalamulislaami qaraxyada ka dhaca waa mawqif cusube alla ilaha daa'ima oo ku adkaysta oo atbaacdiinana u wada sheega anuu shariifkaan hayaa masaajidkana ma ogeyn marka alla wuxuu igu baraarujiyey baaraka allahu fiik in masaajidka laga yidhi aanu taqwo ahayn hudo u ahaa waa isla halkii uun sawaan fi lhuda aw fi taqwa waa masaajidadoodu ba ka yidhahda marka calaa kullin bal hadalkiisii baan idiin shirayaa wahuwa yaquul isagoo si xayaa iyo xishoodaan uku jirin ugu dhiiranaya waa khudbadii buushoo kale
aad uu ka dhigto gabood khaladkiisii iyo fariixadiisii masaajid masaajideena kamid masaajid halkeena waxaan ise haddii laga reebi lahaa in alxamdu lilah naxmaduhu wanastaciinuhu wanastaqfiruh istiftaaxu lxaaja ducaa maarata kelmada istiftaaxa iyo aayaadka qur-aanka haddii laga reebi lahaa khudbadaas iyo hadal caado sartiisa laga dhigi lahaa yamiina billah waxaan khitaabka buus iyo khudbada khadiibkaas daaqayna way istegi lahayn macnayaasha xambaarsan
inaa ilayhi raajicuun yani qofka ilaa hada lmustawa usoo degay waxaan filayaa inaad wada maqlaseen inuu weliba isagoo dhaaranayo yamiinan billah hada ruwaybida waxba magacaabi maayo waa ruwaybida ruwaybidaadkuna laa yastaxiquuna dikra fi majaalisina xusi mayno laakiin waxaynu leenahay wa calaa hada namat waayo masaajidadoodii buu sidaa ka leeyahay walaa axada yunkir qof diidaya oo ku inkirayaana ma jiro calaa kulli xaal waxay taasi daliil u tahay mawqifka sayi ay taagan yihiin xataa berigii waxa weeyaan shilalku ay ka dhaceen foosha xunli somalilan ama kuwa halkan wadada dad ku laaya ha noqdaan oo la qabtay ama kuwii wadooyinkaa galee baxsaday ha noqdaan salafiyiintu waxay ahaayeen kuwii ka galay masjidu nakhiil alifsaadu fi lardi suwaruhu wa axkaamuhu wa anwaacuh aniga iyo sheekh muuse iyo sheekh rashiid iyo baana waxaan garanayaa fi tilka leyla habeenkaas qaar fara badan oo kamid ihi intay muxaadaradii markay ka tegeen inay lahaayeen waxa weeyaan halkan ayaa laga ayidayaa buush iyo baleer subxaana allah wa kaanahum waxaad moodaa ninka fasaadka dhulka ka hadlaa inuu buush iyo baleer u adeegayo laakiin waa jahligooda waxaa kaloon idin maqashiinaya sheekooda iyo qaadadooda sheekh kamida mashaayikhdooda iyo madaxdooda la yidhahda xasan daahir aweys isagoo leh musli soomaalida daga la dagaalanka lala dagaalamayo waxaan u haystaa daliilo ilaa boqol gaadhaya oo mid keliya igu filan yahay saas u hadlay wuxuu ku leeyahay mid baa igaga filan mid hal mid ayaan ku banaysan karaa dagaalkooda ilaa boqol bay gaadhaya fa inna lilahi wa inna ilayhi raajicuun marka xarakadu waa xaraka munxarifa ilaa hada alxad ilaa hada alxad waa qaadadoodii iyo culimadoodii kuwa waxaa leh
dad oo kubaanki maxay ahayd wanaadadana waa ku jirtaa kufaarna waa ku jirta shaki ma laga laakiin aqlabkooda waxaan u haystaa inay muslim yihiin laakiin cusaad ah waxyaalaha ay ku caasiyeen aan marka gaarsiin karan inaan kula dagaalamo ayaa badan ay jira oo ay ka mid tahay inayna salaad oogeyn inayna zakadii bixinaynin ha rumaysnaadeen laakiin inayna samaynaynin inaysan munkarkii iska reebaynin inay maaragtay waxyaalihii muxaramaadka ahaa maaragtay ay ay samaynayaan waxyaalo badanaa jira oo maaragtay anigu anigo qaadiyo xataa meesha aan ka dagaalamaynin ninka yidhahdo waa kufaarda kala dagaalamay oo waxaan dhihi jira maya waxa weeyaan ma ahan dadkaan si badanaa dagaalku ugu banaan yahay laakiin kufaar weeya oran cumuumkaas ma jiro cumuumkaa marka waxaan u tiranayna muslimiin yihiin laakiin waxa weeye waxyaalo dagaalka aan ugu banaysto tiro badan oo mid keliya oo keliya aan ugu banaysan karaa jirin mid keliya oo keliya yaan ugu banaysan karaa marka boqol inayna gaarahay billahi tawfiq
calaa kulli xaal wuxuu leeyahy wadaadku yacni soomaalida ma tagfiirinayuu leeyahy oo waa gaala melihi oo gaalo iyo zanaadiqe iyo wax walba waa ku jiraan laakiin mucdamkooda waxaan aaminsanay inay muslimiin yihiin haddana wuxuu leeyahay waxaa jira waxyaalo badan oo aan ku banaysan karo dagaalkooda uu iigu banaan yahay oo dhiigooda aan ku banaysanayo waxaa kamida buu leeyahay salaaday ka tegeen zakaday ka tegeen macaasiday dhex dabaalanayaan xaaraantaanay iska reerbayn waxaasaa ii banaynaya inaan kula dagaalamo marka wax badan oo ilaa boqol gaadhaya oo mid keliya igaga filan yahay ayaan u haystaa dagaalkooda shariifka waxa weeye ninkii doonaa wuxuu ka duuban karaa maktabatu laasaan oon dhiganaa nuso kamid a marka calaa kulli xaal waxaan ujeednaa waa kuwa qaadadooda iyo culimadooda marka hadihi alxaraka waa xaraka ku inxiraaftay baabkan marka inay difaacaan ama cid alla ciddii waxa weeye cid alla ciddii ka hadasha masaladan in loo nisbeeyo buush iyo baleen dee ma qariibsanayno waayo inxiraaf baa ka galay fii baabi jihaad akhiiran waxa uu yidhi waxaan horta isaga su-aalayaa halkaa intaanan ka bixin cabdillaahi baasho waxa uu yidhi qaraxyada caalamulislaami ma aaminsanin gaar ahaan xarameyn su-aashan ku wajahaya waxay tahay oo kuwa wadamada gaalada talow maxaad ka aaminsan tahay ma banaynaysaa sidii kuwii london ka dhacay hareemadii dhulka hoostiisa masaakiintu ay ku go-een een muslim iyo gaal carruur iyo maato dumar iyo rag iyo odayaal midna aan loo kala eegayn kuwaa maxaad ka aaminsan tahay bal taana mawqifkaaga caddee waa lagaa sugayahay oo ku dhiiro dabadeed waxa uu ka hadlay in jamaaco la samayn karo waxa u daliishaday markaa fatwo ibnu baas oo qadiim ah laakiin waxaan leeyahay iyadoo fatwadu ay qadiim tahay nafsu lfatwa alqadiima lafteedaa raddi ku ah low kaana yafham hadduu wax garanayo siday ugu tahay waayo sheekhu daabidka iyo shardigu u dhigayo lagama helin jamaacadu oo lalaynayo sheekh ibnu baas wuxuu ku yidhi fatwadaa qadiimkaa wlmacnaa ana alfirqata annaajiya hiya aljamacat almustaqiima cala ma kana calayhi nabiy waasxaabuh radia allahu canhum qala sheekh ibnu baaz ina daabi ina daabita huwa istiqaamatuhum cala alxaqi bahda daabitku sheekhu udhiga eeg waa fatwadu hada akriyey isagoonay jamaacaadkaa ku banaan waxa uu yidhi sheekhu waxa uu yidhi macnaha looga jeeda alfirqa annaajiya waa jamaacada ku toosan nebi moxamed iyo asxaabtiisu waxay ku sugnaayeen daabitku markaa waa inay xaqa ku toosnaadaan haddaba ayuha ruwaydada su-aasha lagu weydiinaya war billaahi calayk jamaacadaadu miyay ku toosan tahay calaa maa kana nabiy calaa ma kana calayhi nabiyu sal ly slam wa asxaabu mise ziyaadaad iyo nuqsaan labadaba waad la timid xaqiiqadu waxay tahay inaad ziyaado iyo nuqsaanba la timid maca dalik waxaanu leenahay fatwadu waa fatwo qadiima haddii barhkood uu ka helo wuxuu kaga tacalluqo waxaanu leenahay waxay naga kaafiyaya fatwadii aynu ibnu baas ka soo raray ee uu ku tilmaamayey inay min asintayn wa sabciina firqa yihiin jamaacaadka ikhwaanka iyo tabliiqa iyo oo ahayd qabla mawtihi bisanatayn laba sano ka hor intaanu dhiman saasay nagaga filan laakiin qoomku waa qoom asxaabu hawaah oo hawadooda wax taageeraya mooye wax kale aan rabin waana min baab ictaqid uma istadil dabadeed wuxuu soo wajahay ruwaydaduhu su-aal oo wuxuu yidhi ahlu sunnaha habeenkaanu wada fadhiisanay manhajkayaga waa u dhiibnay oo way baadhbaadheen oo wax qalada waa ka soo saari kari waayeen reer burcana horaanu ugu dhiibno xaraf waa ka soo saari kari waayeen nataxadaahum saddex sanaan u qabanayaaye wal inay khalad ka soo saaraan marka waxaan leeyahay sanad baad leedahay saacad gudaheed baa intaasoo khalada lagaga soo saaray waxaa khaladku ugu filan sheekh cabdikariim inuu yidhi xafidahu llahu waracaa iska dhaaf wax kale iyagoo waxyaaba nawaafil iyo mustaxabaad ku qortay ayaa xataa lam yastawfuu arkaan aliimaan iska dhaaf wax kale arkaanuliimaankii baanay ku dhamaystiran yani waxyaabo kaleo iska sahlan bay ku qurqurayaan calaa kulli xaal waxaan leeyahay horta been buu ku sheegay markuu leeyahay habeenkii waanu u dhiibno khalad bay ka soo saari kari waayeen waayo manhajka miiska waa lasoo dhigay laakiin waktiba looma helin isaga in la eego annaka ayaa dooda noo wada hadlanay manhaj bay akriyey marka halkaa tadliis iyo talbiis buu ku sameeyey waxaan leeyahay waa laga soo saaray akhsaa haddaad wax garanayso aad ku qabsoomayso ood waantoobayso sheekh cabdillaahi berberaawi baa ka soo saaray oo sheekh cabdikariin xasan xoosh baa ka soo saaray intaasoo khalad baa laga soo saaray waxaa ka mid ah oo sheekh cabdirasaaq alalbani xafidahullah baa ka soo saaray jamaacadana ad unugteed aasaastay lafteeda ee halkaa kaga taalla jamaacatu lictisaam bal gudahaba intaanad u dhaadhicin maxaa culimadu yidhaahdeen war jamaacada aad headlineka kusoo qoratay lafteeda ayaaba baatil iyo bidca wayaa ku baneeyey jamaacatu lictisaam oo far waaweyn aad kusoo qoratay waa manhajkeedi man ajaaza laka waa laga soo saaray waxaa lagaaga soo saaray cahdiga ku yaale ay kuugu qoran tahay walahum an yatacaahaduu fima baynahum aad leedahay waa inay acdaadeedu tacaahud dhexdooda galaan min ayna laka hada alcahd aladi lam yani yujiz lana rasuulu llah sala allahu alayhi wasalam kaanuu inoo ijaazayn aanu inoo banayn ilahi iyo rasuulkiisa toona lakiin adigu aad ijaazayseed banaysa min ayna laka waxaa ka mid ah waxa weeyaan imaaratu dacwa dacwadu imaaro ayay leedahay sidii waxaad dawlad dhisato ad muxaadaraadka iyo duruustii imaaro iyo dawladu samaynayso waxaa ka mid a aacada aacatu lcamyaa alwaajiba aacadan indhahala ee waajibka ah ee tii suufiyada shabahda kun calaa yadi sheikh maxay odhan jireen waxaad sheekha gacmihiisa ku ahaataa kalmayiti bayna yaday alghasiil soo ma ahayn alghaasil yani waxaad ku ahaataa sheekha agtiisa sida maydku uu ku yahay gacmaha qofka maydhay miyusa dhaqaajinay ha hadlin markaa Aa, hadal laguma ogola xataa uxdita laka minhu dikra ilaa aanan wax kuu sheegon kuu yeedhiyo laa tatakalam yani waxaad i shabahdaaba suufiyadii waaba suufiya casriya baad odhana dee waaba kuwa tawqiicaadka iyo madallaadkana la gelaya calaa kulli xaal waxaynu leenahay manhajkaaga akhtaa waa ka buuxdaa waxaanan rajaynayaa insha allahu tacaala idaa yasara allah in muxaadaro khaasa looba gunto isaga laftiisa lagaga hadlayo umana baahna xataa muxaadaro in loo gunta ku kalad baa laga soo saaray marka waxa weeye yani ataxadaahum iyo saddex sanaan u dhigaya ayaan u qabanaya wartalowma shaikhu lislaam buu ismooday waxa kale uu yidhi ma huwa alfarq bayna ansaari suna almuxamadiya wa jamacati alictisaam yani faraqa udhexeeya ansaaru sunna iyo jamacat lictisaam ayaa la weydiiyo may sheegin furuuc muctabara reer burcaada dhaamay oo ictiraafay oo loo qiray jamciyadda iyo jamacaadka waxa udhexeeya may sheegin horta waxaan leeyahay faqad iftarayta cala shaahidi walgaayib kii xaadirka ahaa iyo kii maqnaaba waa ku beer abuuray maxaan taa uga jeedaa dee reer burca umay qirine waxa weeyaan waa macruuf sheekuna cabdikariim waxyaabuu kaga jawaabay waa ka jawaabay furuuqna waa sheegay laakiin dee agtaadaanay muctabar ka ahayno adaa ka indhala ta labaad yani waxa weeyaan ahlu burco ruduudii qaasimkay kugu sameeyeen ee cajaladihii sheekh cabdikariim ka mid tahay weli waa kugu maqan yihiin kamanaad jawaabin markaasaad reer hargeysa uga dhigataa kuwaad ukhudbadaynaysay ama umuxaadaraynaysay sidii nin maasha allah intasara cala annaas oo loo jawaabi kari waayo hadday intaasoo ilaa lix muxaadaro miyay ahayd mise way ka bambay ayaa ku maqan oo ilaa hadda aan jawaab laga hayn ma min mujiib xataa sheekhu yidhi halkaasaan idinku yeedhaya kaalaya walaa axad oo maxay ku hadlay marka calaa kullin waxaan leeyahay halkan hargeysana waa laga tilmaamay furuuqda oo muxaadaradii sheekh cabdallah almajaalis alcilmiya waa lagu tilmaamay laakiin dee adiga ayaan dhagahaaga u daloolin sidoo kale jamciyada iyo jamaacaadka waa la tilmaamay oo waxyaabaha horta aqrabu lqaraa'ib aan la yaabo markay yidhaahdeen waxaa isku mid ah jamaacada iyo jamciyada markaa jamciyaadkan hay-adahan samafalka khayriga ah maxaad ku banayseen jamaacaadka dacwigana ku diideen wallahi aad baan ula yaaba waayo waxaan ogahay iyaga laftoodu xaqiiqa ahaan way og yihiin labadaasi inay kala duwan yihiin miyaga ismajaalba jamaacadani waa jamaaca dacawiya dacwadii bay ka shaqaynaysaa laleeyahay laakiin hay-addan khayriga ama jamciyadan ikaasigii waa maxay maxaa laleeyahy maxay ka shaqaynaysaa iyadu muxaadaro iyo dacwatoona ilangeli mayse waxaa laleeyahay dadkay caawina ama masaajida ha dhisto ama madaaris ha dhisto ama dad ha kafaalo qaadato ama dadka masaakiinta ceelal ha uqodo waa ikaasa waa kaalmo marka isku majaalba maaha midna majaalkeedii waa dacwad midna waa ikaaso maxaad kaga keenaysa ta labaad su-aal baan idinka idin weydiinaya yani ayuha alictisaam jamciyadiinan idin shaqaysay manhal iyo idinka ma isku mid baatin miyaydaan kala duwaneyn oo manhal miyaanay madax gaara iyo idaaro gaara iyo shuruuc gaara miyaanay lahayn ila waynu isogna waa isog ognahay waxbay nooga kala qarsoonaa itixaadka ama ictisaamkuna nidaam gaara iyo idaaro gaara miyaanu lahayn alqarnu alafriqi iyo waxa weeyaan jamacat lictisaam ma isku midba ma isku maamul noqdaano isku xafiis noqdaan soo ma kala duwanaa marka waxyaabaha khayaaliga dadka maskaxda lagaga ciyaaraya waxaa kamid ah wax iyaguba ay ogyihiin inaanay isku mid ahayn ayaa isku mid laga dhigaya markaasaa laleeyahay jamciyadiina way baneeyeen jamaacadiina waa diidayaan maxay ku kala farqinayaan ta labaad mid baan kuu sheegaya waxa weeyaan aljamciyaat alkhayriya waxay banaan yihiin idaa lam takun sitaaran lilxisbiyaat kama qaala sheikhuna alwaadici raxmat ullahi caleyh wakadalika alimaam alalbani sida albani iyo waadicida ay tilmaameen jamciyaadka khayrigihi haddaanay sitaar iyo gogoldhig u ahayn xisbiyaad oo iyaga laftoodu aanay ahayn alxisbiyaat almukallafa sheikhuna alwaadici ayaa wuxuu ku tilmaami jiray jamciyat lxikma iyo jamciyat lixsaan iyo alxisbiyaat almukallafa xisbiyaadka dahsoon ee daboolan waa jamciyaadkii khayrigaha maxaa loo yidhi waa xisbiyaad mukallafa waayo dusha waa jamciye khayriyaho xarameynka inta la tagaa dadka lacagta laga soo urursanaya xaqiiqa ahaanna waa xisbiyaadoo xisbi gaaray u adeegayaan waa xisbi marka calaa kulli xaal waxaan kuleeyahay waxaad ogaataa jamciyaadka laftoodu inaanay mutlaqan ahayn ee hatay sitaar u noqdaan xisbiyaad oo iyaga laftoodu ay yihiin xisbiye loo hagoogo la daboolay oo la qariyey dee iyaga laftoodu waa muxaraf laakiin jamciya khayriya baxta markay tahay dee markaasi waxa weeyaan xukunkeedu waa jaa-is isku midna maaha labada dabeed wuxuu ka hadlay arruwaybida jihaad markaasaa wuxuu yihi waxaa la weydiiyey caalamulislaami jihaad ma ka jiraa oo waa iskhilaafeen oo taa shalay baan kasoo jawaabay oo aan soo tilmaamay xaqiiqada laakiin waxaan usoo gundadegaya oo usoo daadegaya un fatwada uu soo qaatay iyo basriga uu ku sameeyey waayo markuu hadlayey ayaa waxa ui jihaadku waa jihaadu alab iyo jihaadu dafci o jihaadu dafcigu isagu waa farducayn oo waa la gelaya rag iyo dumar rag iyo dumar xataa hadalkiisu waxay udhacaysaa sidii xataa dumarka waajib ku yahay sida fataawa lajna daa'ima ku cadna dumarka dee jihaadku laa yajib calayhim waajibkuma aha axaadiis baa kusoo aroortay culimadu waa ka fadwoodeen laakiin waxa weeyaan calaa kulli xaal saaxiib iminka uma jeedinayo laakiin isagu wuxuu yidhi jihaadu dalabkana waa la gelayaa un jihaadu dafcigana oo ka waxaan ujeedaa cafwan jihaadu dafciga jihaadu dafci marka beled lasoo weeraray la difaacayo kaasi isagu waa fardu cayn oo waa galaayo u yidhi isagu shuruud iyo wax loo eegayaa ma jiro waa siduu isagu cabiray laakiin jihaadu dalabka dad loo weerar tegayo kaasaa imaamadii iyo dawaabidda iyo shuruudda loo eegaa saas uu dhigay waxaynu tilmaamaynaa markaa qawlkiisaasi bal aqwaasha culimada iyo qawlkiisaa faraqa udhexeeya markaasuu haddana yidhi waaba isku ismaaceen culimadu oo waa la isku raacsan yahay jihaadu dafciga ah yani nimanku waxa weeyaan waxa ijmaaca la idhaha sheegashadiisa aad bay ugu degdegaan biyo la cabayo uga fudud waxaan leeyahay awalan horta aqwaasheedu may tabaarubin oo horaan shalay usoo sheegay inaanu isku waafaqnay aniga iyo berberaawiba maanta yani caalamu islaami jihaad shuruuddii dhammaystirtay oo raayadiisu waadix tahay inaanu qaa'im ahayn waanu isku waafaqnay waddan lasoo weeraraa inuu isdifaaci karana waa isku waafaqnay maanta waxaa ciraaq ka socdaa inaanu difaac ahayna fitna u yahayna waa isku waafaqnay laakiin iyagu waxa weeyaan dee hadalka waa leexiyeen alamru thani ibnu qudaamo naqliga uu ka soo raray waa naqli mabtuura oo uu kala gooyo maxaa uu yidhi waxa uu yihi waxa u yihi ibnu qudaama fi lmuqni si aan idinku sheego mawqifka culimada cabdillahi baashaale waxa uu yihi إذا جاء العدو سار الجهاد عليهم فرض عين ووجب على الجميع فلم يجز التخلف عنه عوري عدو مركو ما تضب وحواسب كنا قريتين جهادان وفرض عين كأ وفنك ما هري كرو فرت النقل قال شيخة بربو كتري وانا عاملين بدي بطرق يقطعه وحده يقع صب معها جملة وحويا آدي آد مهم وكحفي أوه وح هذا الكاو أخرين لفتي سكحي هذا هو وين كحكته atawaasaw bihi wa wadaagkii kale saaxibu ushdid bihi amri ayaad udmudaa dariiqii siinu maray yacni kaasi siduu jumladii ku xigtay u xadfay ayaa huwa nafsu huna aljumla alatii bacdaha buu xadaf oo jumlada ku xigtaa waa maxay bal dhegaysta waxa weeyaan faidaa sabata hada fainahum laa yakrujuuna ila biidni اlamiir lianna amra alxarb mawkuulu ilayh وهو أعلم بكثرة العدو وقلتهم ومكامن العدو وكيدهم فينبغي أن يرجع إلى رأيه لأنه أحوط للمسلمين إلا أنه إلا أن يتعذر استئذانه لمفاجأة عدوهم لهم فلا يجب استئذانه لأن المصلحة تتعين في قتالهم والخروج إليهم لتعين الفساد في تركهم وعكاك مغنية مجلد كفضنات صفحة صدح بقول يسدح يسديتا إلا أفر يسديتا هذا هذا الكيم مغنية واكا لو يسوي من مغنية لو هيسا hadalkii muqnigu waa kaa laakiin de waxaa laga yaabaa inaanu aragbe meel unu kasoo xariiqay calaa kulli xaal waxa imaamku uu leeyahay marka arrinkaasi sugnaado in lasoo weeraro muslimiinta ma banaana inay baxaan amiirkii oo u ogolaada mooyaane war maarkasan laa yakrujuuna ila biidni alamiir marka xataa jihaadu dafcigii maxaa loo shardinaya de inuu amiirku u ogolaado idnu lamiir waa isaga mid markaa jihaadu dalab iyo dafcigii markaasuu weliba sheekhu cileeyo waxa uu yidhi waayo arrinka dagaalka waxaa loo tala saartay amiirka isagaa u xil saaran yaa dagaalka oogay iclaamiye qaada yani habar walba meel joogta hadday iska iclaamiso oo waxay dee ku kharribeen dadka itixaadka yacni amiirka ummadda ayaa xaquna inuu isagu iclaamiyo laga idan qaato loo noqdo waxau yihi markaa waayo amiirku huwa aclamu bikafrati alcaduwi wa qilatihim wa makaamini alcaduwi wa kaydihim amiirku isagaa u aqoon badan oo u xogogaalsan cadowgu tiradooda inay fara badan yihiin inay yar yihiin halka ay ku qarsoon yihiin shirqoolkooda isagaa u aqoon badan marka waxa uu yidhi in loo noqdo ra'yigiisa u habboon ilaa inay suurtoobi weydo mooyaane oo dee cadowgii intuu kusoo kadiyo qofna qofu dayan kari waayo oo sikadiisa cadowga u qabto dee markaa waajib maaho waa in cadowgii layska dhiciya ilan la odhan maayo ilaa laga soo idan qaato waxa weeyaan dee muslimiintii ayaa fasaad iyo fitan badani ku dhacaysa calaa kulli xaal nuqdadaan uga socdaa waxay tahay cabdullaahi baasha waxa batri iyo qaci uu ku sameeyey jumladaa ah faidaa sabata hada fainahum laa yakrujuuna ila biidni lamiir waayo wuxuu ka ordayaa idankaa iyo shardigaa iyo daabidkaa walidalika waa kale dawaabid iyo shuruudda ka loo shardiyaa waa jihaadu dalabka dafciga laakiin waa la gelayaa un n tilmaamayaa iyadana si kooban oon dheerayn yani waxaa la weydiiyey allajna daa'ima lilbuxuuth alcilmiya waliftaa ee, waxaa cudwi ka ahaa cabdirasaaq cafiif iyo cabdilcaziiz ibnu baas oo ra-iiskii ah cabdalla khadayaan aimadaas waxaa la weydiiyey hal jihaadu lmar'a hayru waajib hal jihaadu lmar'ati hayru waajibin sawaan kana jihaad adacwa aw jihaad alkufaar gabadhu inay jihaadda miyaanay waajib ku ahayn ama jihaadka dacwada ha noqdo kii carabka iyo gaadhsiinta ama ka seefta iyo dagaalka ha noqdee waxa uu sheekhu yidhi laysa jihaadu lkufaari bilqitaali waajiban cala almar'a walakin calayha jihaad dacwa war maqlas waxa uu yihi jihaadka gaaladu isagoon dafci iyo dalabtoona u kala qaadin waajib kuma aha gabadha laakin jihaadka dacwadaa waajib ku ah maxaa halkaa laga fahmaya dee isagu waxamuu kala qaadine wuxuu yihi rijaalan wa nisaaan udkhuluun buu yihi sidii taas waay calaa kuli xaal waxaynu leenahay faqad kadaba cala alaxyaai walamwaati waa ninkani kuwii noolaa iyo culimadii dhimatay intiiba waa ku been abuurtay walfiryatu cala alamwaati ashad annaku waabay iska difaaci karan oo waanu nool lahe culimada dhimatay ee uu ku been abuuranaya ugu daran hadaaka allah ya cabdalla baashi waxaa halkaa ka caddaatay marka inay ka siman yihiin jihaadu dafciga iyo dalabku idnu lamiir in amiirku ogolaado dabadeed haddana wuxuu sheegtay inay culimadu kuba ijmaaceen hadalkaa uu sheegay wamaa ashala lahum lijmac waa ijmaacu u sahlana waa sidii yuusufkii lalahaa wuxuu yihi waxay culimadu ku ijmaaceen jamaacaadku inay wada banaan yihiin laa xawla walaa quwata ila billah anuu garan maayo de maytaxaadkaa ku ijmaacay talow haddaanu ijmaacii xarakadooda ahayn dee aimadan ku ijmaacday mineen haydin ka yimaadeen laa adri wallahi garan maayo ayu ijmaacin hada ijmac mashhuur la yska sheeganayo waa halkuu ka yidhi imaamu axmed man iddaca alijmaca faqad kadab waa ku dhiiranaya caadada ahlulbidaca maalmahana waxaa ka mid noqotay inay si sahlan u yidhaahdaan ajmaca alculamaa war maxay ku ijmaaceen yaa soo raray halkuu ku sugan yahay xataa cid soo naqlisa ijmaaca iyo mastarkiisa sheegi maayo si sahlan unbuu odhanayaa ajmaca alculamaa war miyaanad ogeyn dadkaad la hadlaysaa dad dalabatu cilmiga inay yihiin oo baaxisiina oo baadhaya oo hadalkaa ka daba tegaya sidan hadalkan muqnigaba lagaaga daba tegay ila ismaad lahayn waa lagaaga daba imana miyaanad ogeyn inay dalabatu cilmi joogaan hadalkaaga taxriirinaya oo u noqonaya ajmaca markaad leedahay ayna hada alijmac bal nisbe oo mastarkiisa sheeg ayu ijmac hada sheikhulislaamna waa kii kulahaa waa sidiyaha akhirkiisa yani ijmaaca mundabidkiihi waa maa kana calayhi salaf saddexdii qarniya saxaabadii taabiciintii atbaacdoodii mooye kaasaa mundabida buu yihi ijmaacooda oo dadkii ka dambeeyey dee tafaraqu fi lbuldaan caalamkooday u kala kaceen khilaafaadkaa batay yani waxa mutacadir oo adagba in ijmaaca lasoo raro dabadood waa mutacadir casiir aad buu adagi calaa kuli xaal waxaynu leenahay waxaad moodaa inay sahmi iyo waran u noqotay ajmaca alculamaa laakiin ogaada salafiyiinta agtooda inaydaan kaga nabadgelayn ajmaca alculamaa waa lagaaga daba imanadee maa daliilaka baa lagu leeyahy haddaba waxaad sheegayso ka fiirso intaanad goobta iyo shirka iman laakiin waxaa macluuma haadihi alxaraka baabuljihaad inay munxarifa ku tahay waxaa u daliila horena waa usoo tilmaamay itixaad kun sagaal boqol iyo sagaashankii muqdisho golahooda wadatashiga guud tashaawurka ay u yaqaanaan majlisu shura alcaam waa baarlamaankooda soo dawladuhu baarlamaanaad ka fadhiista arrimaha male waa baarlamaankooda marka majlisu shura alcaamkoodu markuu muqdisho fadhiistay sagaashankii waxay qarireen oo ay yidhaahdeen aljihaadu huwa alxallu lwaxiid liqadiyati suumaal jihaad in seef lagula dhaqaaqaa waa qadiyada keliya xallin karta arrinta soomaaliya ilaa maanta qaraarkaa meelay ku nasakheenna lama ogaa war ha sheegaan halkay ku nasakheen qaraar kaloo ka daba yimid miin la ognahay waxaa la mid a kii waxa weeyaan bacaadweyn meesha la yidhaha bariga shirkii ay bacaadweyn ku galeen ee ay yidhaahdeen istiilaau lmantiqa sharqiya silman ow can watan gobolada bari waa in la qabsadaa oo lala wareegaa nabadgelyo ama xoog miday ku suurtowdaba cibaaradaasi waa cibaaradu sheekh cabdikariin lahaa way jaban tahay oo naxwe ahaan waa cibaaro jaban sida saxdiina waxa weeyaan bu yihi sheekhu sheekh cabdikariim waxay ahayd istiilaaga in mantiqada loo idaafeeyo may ahayn waayo istiilaa waa ficil calaa ku tallaaba marka waxay ahayd in la yidhaahdo alistiilaa cala almantiqa asharqiya laakiin nimanku dee canaawiinta ay soo qoranayaan qaraaraadka ay gaadhayaan alfaada ay ku hadlayaan iska dhaaf culuum sharciga oo kale xataa culuum alaaladi iyo naxwadii iyo asaasiyaadkii luqada ayuu sidaa ka yihi bal cibaaradaas ayaa waxa weya sheekhu sidaas u intiqaaday markuu cajaladihiisa ku radiyay sheekhu jazaa allahu khayran marka halkaa maxay yidhaahdeen waa in lala wareegaa xoog ama nabadgelyo siday ku suurtowdaba dee halkii un bay u taaganta waxaynu leenahay marka nimanku fi hada albaab munxarifiin bay ku yihin ajaladuu saxadii ugu dambaysa waa gabagabaynana matarkiina waa soo dhaafeen calaa kulli xaal dabadeed waxa uu tiriyay afkaar uu nisbaynayo waxa weeyaan salafiyiintu way qabaan u leeyahay dee waanay iska sahlan tahay in dad wax loo nisbeeyo laakiin xujo ma leh hadalladuu yidhi waxaa ka mid ah cabdulmuxsin ayaa wuxuu ku radiyuu kaga hadlay nimankan kitaabkiisa la idhaa rifqan liahli sunna liahli sunna waa sidii isagu yidhi un baanan u akriya hadda ogaada imikaba laakiin cibaarada gadaal baan ka sixi doona iyo walitibaac wa tarki libtidaac waanu ka digay ba wili waxaan leeyahay awalan horta cibaarada bal magaca kitaabka aan u saxo waayo wuxuu leeyahay rifqan liahli sunna liahli sunna toban laamood buu iska daba ridi waxaan leeyahay magacaan kuu saxee maaha rifqan liahli sunna liahli sunna kitaabka waxaa la yidhaha rifqan ahla sunnati biahli sunna malaha munaadaha xarfinidaha laga xafi nimankan maguu soo gaadhine waa sidii kii shalay oo kale waxa weeyaan haddii lagu macneeyana rifqan horta masterkaa mansuubka ah ficil la jinsiya oo maxduufa ayaa ku camal falaya irfiqu u naxariista rifqan naxariista ahla sunna ya ahla sunna waa munaada hadda ahlu sunna u naxariista ayo biahli sunna ahlu sunnaha u naxariista idan labada ismi ka hore ahla sunna waa munaado xarfinidihiisi maxduufiya waa ya ahla sunna laantana iska gelisa ma jirto ka dambe biahli sunnana wuxuu ku tacalluqayaa rifqan taa hore mastarka amase ficilka maxduufka oo waxa weeyaan kuwii loo naxariisanayay waxaan ku leeyahay horta marka hore sheekhu waa ku khilaafay labada qolaba ahlu sunna u sheekhu ka dhiga war soo sidaa maaha waayo sheekhu wuxuu leeyahay ahlu sunnaw ahlu sunnaha kala u tudha u dabciya ayuu leeyahay war sheekhi qolana miyuu ka saaray labada qolaba ahlu sunna ku sheegay oo waxa uu yihi cabdilmuxsin alcabaad ahla sunna biahli sunna wadaadkan ruwaybidowna muxuu yihi de adciya ayuu yihi soo maaha huwa qaala adciya waxaanu leenahay haddaba sheekhu fashataana maa bayna mushariqin wa mugaribin dee shaqaba iskuma lihidin adna adciyaad marasa oo salafkaagu waa cabdirasaaq ashaayijigii kuwayd sheekhuna ahlu sunnu maraya dee shaqaba iskuma lihidin ma idinkaa isku baaba ta labaad sheekhu waxa uu radiyey salafiyiin khaldantay ama ahlu sunno khataa ka dhacay laakiin adigu dee waabad ka saarta calaa kulli xaal tanaaqudaadkooda waxaa kamid ah markay muxaadaradu dhammaataa la yidhi nimankan ahlu sunna ma ka saaraysaan waxay yidhahdeen maya war hadda u fiirsada fi lbidaaya maxaanu ahayn adciyaa waa sheegatay dee aan ahlu sunna ahayn markii muxaadaradu ay dhammaatay la su-aalayna waa ahlu sunna war markeed khaldantihin markeed ku saxantihin bal isku noqda waa shakilaan dee markii horaad khaldanayd ina adciyaa leedihin mar kan dambe ad saxtihiina ku sugnaada markaad leedihin waa ahlu sunna sidoo kale waxaa la weydiiyey sheekh muqbil markaasaa la yidhi ka warrama xaydada ay sameeyeen may odhan sheekh muqbil waa sheekh min culamaai sunna ma odhan karaan de waayo way nacab yihiin intay manhajkii la soo boodeen bay yidhaahdeen waxaanu aaminsannahay waraaqahan aanu ka akriyano war waraaqaha idin laydinma weydiina sheekh muqbil baa laydin weydiiya ka hadla waraaqihii bay akriyeen ay sardiyeen culimada waanu ixtiraamaynaa waman dakarahum bisuwin fahuwa calaa gayri sabiil inkastoo halkaa khalday ciiso xataa manhajkoodii buu khaldaya waman dukira buu yii waana waman dakarah waa meelaha muslimi iyo majhuulku ay isaga khaldameen calaa kulli xaal waxaanu leenahay marka sheekh muqbil markii la weydiiyey way ka xaydaysteen min aqrab alqaraa'ib aan kusoo khatimayo waxay tahay wadaadkii muqadimka ahaa ee cabdillaahi cabdi cali ayaa waxa uu yidhi markuu hadalka sii dhamaynayey waxaan ka muraara dilaacay oon la yaabanahay waxaan la yaabanahay buu oon ka muraara dilaacsanahay wadaadkan sheekh yaxya alxajuuri isagoo nin cilmila ah ayaa warkii loo soo raray markiiba uu raggii radiyey wuxuu yidhi raggii rag ahaabaa lagu lahaa in ja'akum faasiqun binabayin fatabayanu isaguna markiiba uu la booday oo fulan laysa min ahli sunna fulan kabir caleyha arbacan markaasuu yidhi hadda hadalladiisi baan cabiraya waa xuruuftiisii shariifka uga noqda waxau yidhi waa ereyo fool xun oo nin caqli iyo damiir leh inuu ku dhawaaqa aanay ahayn horta sheekha waa jarxiyey oo markuu leeyahay nin caqli iyo damiir leh waxaan leeyahay akhfaad been baad sheegtay waana khaldanta waayo sheekhu lahu caql walahu cilm caqli iyo cilmi iyo damiirba uu leeyahay waanu difaacaynaa isagoona radiyey waayo waa min aima waa min culamaai sunna laakiin waxaan ku su-aalayaa waar hadalkan aad ka muraara dilaacday eed la yaabsantay eed leedahay anuu lama dhacsani oo waan la yaabanahay dee maxaa dadka u dhex keentay ma dadkuna inay muraara dilaacaan soo wax lala yaabo horta maanay ahayn waan ka muraara dilaacay dadkiina waan u shidayaa dee maakadaysi dadka waaye ta labaad haddaanad aaminsanayn ood leedahay wax lagu hadlo ma aha maxaad ula timid shirka iyo goob eed xujada uga dhigan mise sheekadu waxa weeyaan kan dambaynu xasi doonaayo ragga in laga dhiciya sheekadu ma sidaasa qisadaasi waxay ku soo baxday waxaa la yidhi dadkii hore xajka tegi jiray qolaa xajka tagtay markaasaa qolada nigeeriyiinta ee xoogga waaweyn leh ayaa dadka way jeeraan haddaad xaramka tagto marka ramyul jamaraadka iyo kacbada marka la dawaafayo kaa bayri maayaan inaa adugu ballaysa mooyaane markaa nin soomaalidii hore ka mid a arkay raggu siday wax u jiirayaan markaasuu yihi waryaaba waar kal dambaynu xaji doonaaye sanadkan ragga inaga dhiciya buu yidhi xashma jire astafir allah waa laga qosliya wallahi waa qisa mudxika marka waxaad moodaa wadaadku inuu qaacidadaa kadib inuu yidhi waar hadhowgeynu waxa kala sixi doonaayo horta ragga inaga dhiciya khaatimo yar baan ku gebagabaynayaa waa khaatima khaatimatulmajlis muxaadaraadkii halkan ka dhacay waxa ka hadalay aniga iyo sheekh berberaawi waxaan leeyahay rag badan oo ahlu sunno ah ayaa micyaha idin isanaya oo idin haray oo weli kelmad odhan haddii bidaca iyo baatilka aad joojin weydaanna rag badan oo annaka da iyo cilmiba naga weyn oo weli hadal oo jooga halka ah ayaa hadli doonee ku talagala ina haaulaa lakum bilmirsaad ku talagala taas haddaad joojin weydaan alaaciidkiinan iyo ciyaarihiina ta labaad waxay tahay waar xujo weyde oo jawaab weyde eh tawbadiina iclaamiya xaqa oo loo soo noqdaa waa sharaf ta kaleen kusoo halqabsanaya waxay tahay waxau yihi imaam ibnu jariir atabari fii kitaabihi sariix sunna safxada lix iyo labaatan ilaa toddobiyo labaatan faman rawaa calayna aw xakaa cana aw taqawala calayna fadacaa ana qulnaa gayra dalik facalayhi lacnat llah وغضبه ولعنة اللاعنين والملائكة والناس أجمعين لا قبل الله منه صرفا ولا عدلا وهتك السترة وفضحه على رؤوس الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار هذا الكعب دارو مرورا قرب لغيها بين إرادان وناس عباراتك ابن جرير الطبري با كل في صريح السنة وحليه يعني مخالفين تدعي علماء ويدي بكرين waxaanay odhan bay u nisbayn jireen dabeed waxa wili ninka waxaa waxaan ahayn naga wariya ee noo nisbeeya inaanu nidhi waxaa wax ka duwan waxa wili korkiisa ha ahaato lacnada ilaahay iyo cadhadiisa iyo kuwa wax nacdala lacnadooda malaa'igta iyo dadka oo dhan waxba alla kama aqbalo sirtiisa alla ha kashifo ilaahay ha ku fadeexeeyo dadka dushooda maalinta daalimiinta aanu marmarsiyuhu waxba u tarayn naxariista rabbina laga durkinayo meel xunna ay u hoyanayaan aniguna hadalkaasaan ku soo halqabsanayaa manhajkaygu waa manhaju sunna wasalafiya intaanu sheegnay wax ka duwan cidda noo nisbaysa waxaan leeyahay hadalkaa imaam ibnu jariir asabari uu yidhi calayhi lacnat ullahi wagadabu waxaan leeyahay fahaada alxaqu laysa bihi khafa fadacnii min bulayaati ariiqi su-aasha kaleen ku wajahayaa waxay tahay إذا كنتم سلفيين حقا فمن سلفكم في إنشاء هذه الأحزاب لأن السلفي الحق لا يتبنى شيئا ليس له فيه إمام كما قال الإمام أحمد لابنه عبد الله إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام وحن لا يعني ورهدا سلفيين تهين وإذن كذبتهي بل يا سلف إذن كؤه وإذن كهريي ood kaga dayanataan jamaacaadkan aad samaynasaan waayo waayo qofka salafigiihi ma tabaniyo oo madhab iyo dariiqo ma qaato aanu salaf u lahayn iyo cidu kaga daydo abadan yaa idinka horreeyey ma ma waxaa idinka horreeyey imaamu shaafici ma abu xaniifa idinka horreeyey ma maalik baa idinka horreeyey ma axmed ibnu xambal baa idinka horreeyey ma sufyaanu thawri iyo ibnu cuyeyna idinka horreeyey yaa idinka horreeyey ma sheekh alalbani ma ibnu baaz ma ibnu cusaymiin ma sheekh muqbil waar ka taga bal fataawada aynu leenahay way baneeyeen ama may banayn horta iyagu ma sameeyeen jamaacaad miyay jamaacaad sameeyeen haddaanay samayn oonaydan salaf u lahayn waar iskaga tago ilaahay ka baxo waxaan kusoo gabagabeynayaa waxaa ka mida dariiqa ambiyada iyo rususha aqlaantooda marka khusuumada iyo doodu ay ku dheeraato ma la maqlaya waxaa leeyahay yani waxaan kusoo gabagabeynayaa alkhaatima dariiqu lambiyaa warasul marka khusuumada ku dheeraatay iyagii aqwaantooda in la kala bixi waayo ee ambiyada ay dhibaan ilaahaygu u dembigi jiray khusuumadooda weliba samadooda way furan tahay maanta roobkaa daaya maqa ilaahay baa arrinkooda u dembigi jireen oo nabiyullaahi shucayb markii qoomkiisu dhibay hadalladiisi maxaa ka mid ahaa rabbana iftax baynana wa bayna qowmina bilxaqi wa anta khayru lfaatixiin ilaah waa anakii kuwa na soo kala xukun sabci ilaah noo kala sameey wanaxnu narfacu lamra ila allahi subxaana xaq waa cadyahay laakiin way canaadeenoo waa madax adkaadeen waxaanu leenahay ilaahay waa nakiyo kuwa na soo kala xukun war aamin baa sawaa baqa- sawaa baqateen waxaan leeyahay cidda xaqa ku taagan cidda cala alxaqa ilaahay waad arkataa kaamana qarsoona waa rabb alcaalamiin ilaahayow cidda sunnada iyo salafiyada ku taagan ee xaqa ku taagan ilaahay oo korayeen oo rabci ilaahayow baatilka iyo bidcada cidda wadda ilaahayow khasbi oo hoos u dhig ilaahay waxaan ka baryayaa inuu soo haneeniyo hidaayo haddaanad la damcinna ilaahay oo naga qabo sharkooda ummadii waa wareeriyen waa sidaa arrin hadday hidaaya u qoran tahay ilaahay soo haneeni haddii kalena sharkooda ilaah ummadda ka qabo ilaahay subxaanahu watacaala waxaa weydiisanaya biasmaa'ihi alxusnaa wa sifaatihi alculaa sunnada iyo bidcada laysku dheehayo ilaahay inuu kala caddeeyo oo ahlu sunnaha uu rafciyu kor yeelo ahlulbidcahana uu khasbiyo ilaahu raayada xaqa kor yeelo raayada bidcada ilaahu dulle oo hoos u dhig وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين وهذا آخر ما تيسر جمعه ومجلس جدا بي ختام كها إلهي سبحانه وتعالى ينغيره من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وحصل يا أكاذيب تودي قد صلينا عليها جنازة من كتب قد ماتت وذبحناها وعدا بعضيك صبحانا فنحن لهم بالمرشاد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته